horyoogo ku dhintay oo la yaqaana oo ajnabi ah ayaa jira sheekh naasir azerbajaan la yidhaahdo oo u dhashay ruushka jajniya kana soo galay xuutida joogta meesha la yidhaahdo yemen ninkaasi waa ka warqabnaa dhowr iyo toban kalena inay ku dhinteenaan ka warqabnaa jabsi halaagaa ka raacay meelaha goobahaasi oo hadda sida gendarsho iyo meelo kale waa aad iyo aad ay looga xasuuqay laguna baabiyey haddana firirkooda waa sii cararayaa oo ilaa gobollada kore ay ka yimaadeen ayuu sii cararaya